maleeshiyaadka baangaraaft ee uu maraykanka ku adeegto ayaa dullaan ugu soo bareeray bulsho nabadda ah waxayna weerar ku soo qaadeen deegaanka farsoole iyo hoostaga degmada qoryooley ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxayna halkaasi ku dhaawaceen afar qof oo saddex ka mid ay haween yihiin sidii ay dad goobjoogayaalla inoo sheegeen waxaana uu dhaawaceedu aad u daran yahay qof haweeney ah oo loo qaaday magaalada muqdisho dadka deegaanka farsooley ayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan waxay qaarkooda u sheegeen maleeshaadka ay rasaas ooda uga qaadeen xaafadaha deegaanka iyaguona hadafkooda uu yahay qalqalgelinta bulshadu isku diyaarinaysay suuqa weyn oo maalinka arbacada u leeyahay deegaanka qaar ka mid a goobjoogayaashana la hadlay oo ay ka mid yihiin dhibanayaasha ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen nimankii ridada murtadiinta iyo saliibiinta xalay mana anagoo iska jijiifin soo weeraray dad marasoo masaakiina iska jijiifo guryahooda jiifaxabada u galay mahana dhib kale maqalno insha allahu wax kale ma nagu haystaane wama naqamuu ilaa an yuuminuu billahi alcaziizi alxamiid intaasay nagu haystaan dad marasoo masaakiin ah oo guryahooda iska jiifo toban saa habeennimaa guryahooda iska jiifo xabada u halayso mooyaane wax kale dhib ay ma jiraan dad marka oo safarey aho mana maanta arbacdii waaye qabaariyahoo ugu talagalay inay manaha maciishadooda nolol maalmoodkeeda raadsadaan masaakiin oo meel banaan a iska jiifo xabad meesha ay jiifaan ugu haleesha mooyaane wax kala dhibaa ma jiro saddex haween ah iyo odago ayaa manaha ahgeereen dhaawaca hal gabaraan u daran alxamdulilah ayagana way roon yihiin aada u laban yihiin gabadhii manaha meel gurmada loo qaaday way fiican tahay dhibba kale ma jiro dad waaweyn waayo oo dada guryahooda iska jiifo manaha guryahooda iska jiifa ahaan dad waaweyn waayo adeer alxamdulilah kulleyba waa qadarta ilaahi waa qoran tahay aniga magacayga waxaa la yidhahdaa cabdi maxamed cali cabdidulaalka warleh ayaan ahay waliba magaaladana waa ahay wixii ilaahay noo soo qoran alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan nimankii oo marka oo nabaddiidka ahay oo inkaarta qabay ayaa marka hal iyo toban sac camal ayaa marka nasoo weerareen anagoo marka iska jiifno guryahana iska jiifno iyo dad maciishada iska soo raadsadeen intaas un baa marka ilaahay qadarkiisa marka qadar toban saac camal ah ay marka xabad noogu soo fureen guryahanaan iska jiifnay waxba kama galabsano waxaan ka hadlayno male marka intii dhacdo waa intaas dhaawac dhimasha ilaahay kulley waana gudbiye laakiin wixii dhaawac ah intaa adigo marka oo nabdoonka kuu sheego way ciidamada maraykanka ku adeegto ee baangarafta madanab shaqooyinka ugu waaweyn ay maraykanka u qabtaan ayaa ah dhibaataynta dadka rayidka ah iyo la dagaalanka horumarka bulshada marar badan waxay xelada balidogle ka soo qaadeen xayawaanka doonfaarka loo yaqaano nooc ka mid a oo dhib badan islamarkaana laga keenay dalka dibaddiisa kaasoo doonfaarkii horey u joogay dalka ka xaalufin badan arrintan ayaa ka dhigan in ciidamada maraykanka u shaqeeya ay la dagaalamayaan dadka soomaaliyeed noloshooda tacabka beerahooda iyo horumarkooda amni ujeedkooduna ay tahay in dadka qaxooti noqdaan oo iska xaadiriyaan xeryaha ay ka soo oodeen magaalada muqdisho sida ay sheegayaan aqoon-yahanada soomaaliyeed